أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال هذا متكن باب تفاضل أهل الإيمان dadka ahlul-iimaanka ah kala fadli badidooda ayuu u baab yahay oo inay maqaamkoodu uu kala sarreeyo ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala maqaamkoodu uu ku kala sarreeyo fil acmaali bisababi alacmaal oo fiidaasi waa sababiya fil acmaali bisababi alacmaal acmaasha ay samaynayaan sababteedana in maqaamaadkoodu uu ku kala sarreeyo ayuu u baab yahay imaamu albukhaari raximahu llahu tacaala weli waxa uu ku dhex jiraa masaa'ilu liimaan masaa'ilkii la xidhiiray iimaanka adiladii wuxuu wadaa sheekhu raximahu llahu tacaala aliimaanu qowlun wa camal yaziid wa yanqus iimaanku waxa weeye waa qowl iyo camal wuuna ziyaadaa wuuna nusqaamaa baabkan marka sheekha wuxuu uga hadli doonaa raximahu llahu tacaala dadka ahlul-iimaanka ah in maqaamaadkooda uu kala sarreeyo oo ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala maqaamkooda uu ku kala sarreeyo iyadoo kala sarrayntaasna loo fiirinayo xagga acmaashoodu siday u kala acmaal badan yihiin siday u kala cibaado badan yihiin siday u kala khushuuc badan yihiin sida ay u kala tadaruc badan yihiin ayaa maqaamkooduna u kala sarreeyaa adduun iyo aakhiraba xadiiskii tusinayuuna sheekhu noo sheegi doonaa raximahu llahu tacaala qaala alimaamu albukhaari raximahu llahu tacaala xadahanaa ismaaciilu waa ismaaciil ibnu abi uways uula jeedaa sheekha waa xaafidkuna waaba kuu tacriifiyo wuxuu ku yidhi huwa ibnu abi uways ismaaciil ibnu abi uways cabdullaahi ibnu cabdillaahi alasbaxi almadani ibnu ukhti maalik oo imaamu maaligii sheekhi weynaa imaamu daari lhijra ayaa abti u ah sheekhan uu abti u yahay imaamu maalik abtigiisuuna inta badanba wax ka qaatay waqad waafaqahu calaa riwaayati hada alxadiis waxaa isaga ku waafaqay cabdullaahi bnu wahbin wa macnu bnu ciisa can malikin walaysa huwa fi lmuwada qaala daaru qudniy huwa gariib saxiix xadahanaa ismaaciil ismaaciil bnu abi uways waxaa wax ka wariyey bukhaari iyo muslim iyo tirmidi iyo abu daawuud intuba waxbay ka wariyeen laakiin imaamu nasaa'i raximahu llahu tacaala isagu waxba kama warin ibnu maajah isaguna waxba kama uusan warin ismaaciil ibnu abi uways qaala wuxuu yidhi ismaaciil xadathanii maalik abtigay oo maaliga ayaa ii xadiis akhriyey can camri bni yaxya almaazini camri bni yaxya ibni camaara almaazini almadani can abiihi aabbihiisu isaguna ka qaatay camru bnu yaxya aabbihiis oo yaxya bnu camaarata almadani waa min rijaali aljamaaca jamaacaduu ka mid yahay waxaa weeye kutubu sitoo dhan ayaa aabbaha wax ka wariyey can abi saciidin alkhudriyi can innabiyi sala allahu wasalam wabaaraka calayhi qaala wuxuu yihi rasuulka alle yadkhulu ahluljannati aljannata ahluljannuhu waxay galaan jannada wa ahlunaari naara ahlunaarkuna waxay galaan naarta walciyaadu billahi ilahi naga badbaadiyey subxaanahu wa tacaala huma markaa kabacdi yaquulullaahu ilaahay wuxuu leeyahay tacaala ku rahaaye akhrijuu soo saara oo soo bixiya man ruux naarta ka soo saara ruuxaas oo kaana fii qalbihi qalbigiisa dhexdiisa midqaalu xabatin xabad qadarkeedu qalbigiisa uu ku sugan yahay xabaddaas oo min khardalin ee koox ah oo min iimaanin iimaan ah wax yar khardalka waxaa weeye waa midla xabati simsim xabadda sisimta layidhaaho waddankeennaba ka baxda qadarkaas oo kale la eg tahay sisimtaas oo kale wax la eg qadarkaas oo kale oo yar oo aada u yar qofkii qalbigiisa oo iimaanaba laga helo naarta ha laga soo saaro markii macaasidii yacni lagu ciqaabay macaasidii ay sameeyeen markii lagu ciqaabay kabacdi oo muddo ay naarta ku jireen ayaa ilaahay leeyahay naarta ka soo saara wax yar ba allah ka dhigay qofkii qalbigiisa iimaan alla aad kuwa aragtaan fa yukhrajuuna dadkaas oo iimaanka qalbigooda laga helay waa laga soo saaraa minhaa naarta xaggeeda laga soo saaraa qadis wadduu xaal ay madoobaadeen iyagoo midabkoodii iyo muuqaalkoodii iyo mandarkoodii dhammaayo suuraddoodii ay isbeddeshay fa yulqowna waxaa lagu ridaa fii nahri alxayaa webiga alxayaa la yidhaah ayaa lagu ridaa riwaayaadka waa isku khilaafeen lafdigan alxayaa sida loo aqrinayo hadda riwaayadan aniga hadda gacanta dabcadan aan ku hayo daarurisaala waxay qortay nahri اlxayaa'i bilmaddi saasayna u badan yihiin riwaayaadka qowluhu fii nahri اlxayaa kada fii hadihi اriwaayati bilmaddi la akhriyo nahri اlxayaa'i walikariimata wagayriha bilqasri riwaayada kariimaya keyrkeedna waxaa ku sugnaa in la gaabiyo nahri اlxayaa riwaayada qasriga ayaana macno ahaan u dhow xagga macnaha riwaayada gaabinta waxaa u dhow alxayaa in la yidhaaho alxayaa waa bimacna almadar uu noqon markaasoo macnuhu wuxuu noqon fa yulqowna waxaa lagu ridaa fii nahri alxayaa webiga la yidhaaho webiga roobka webiga roobka webiga la yidhaaho webigaasaa lagu ridaa markii naartii laga soo saaray walciyaadu billaah marka nahrilxayaa waxaa webiga nahrilxayaa loogu bixiyey riwaayada qasriga markaan aqrino haddee roobka waa lagu noolaadaa roobka waa lagu noolaadaa iyaguna webigaa markii lagu rido ayaa jirkoodii iyo mandarkoodii iyo muuqaalkoodii dhammaa ayaa ku soo noolaanaya muuqaalkoodii dhammaa ayaa ku soo noolaanaya wa bihi jazama alkhadaabiyu wa calayhi almacnaa oo riwaayada qasriga macnuhu sawaabkuyuu xaafidku leeyahay lianna almuraada kullu maa taxsulu bihi alxayaa muraadka laga leeyahay waa wax walboo noloshu ay ku xasisho waalxayaa bilqasri haddii la gaabiyo huwa almadaru waa roobka wa bihi roobkaasaana taxsulu xayaatu nabaat nabaadka noloshiisa say ku xasishaa fa huwa alyaqu kaasaa roobka ugu habboonaasho badan bimacna alxayaati min alxayaa riwaayada oo mamduudka aho alxayaa'i ah waxaa macno ahaan uga habboon midda riwaayada maqsuurada ah ee alxayaa min alxayaa'i almamduud alladii kaasoo huwa bimacna alkhajali macnaha yaxyaxay xishoodka ah oo macnaha xishoodku haddee macna hadda saasoo ka soo ifbaxaya riwaayadan ma jiro waxaa ugu habboon uu xaafidku leeyahay maqsuur in la aqriyo riwaayadaasaa macnuhu aada ugu degdega oo bimacna almadar markaa noo noqonaysa fa yulqowna waxaa lagu ridaa fii nahri alxayaa'i aw ilxayaati nahri alxayaati webiga nolosha la yidhaaho webigaasaa lagu ridaa dadkii naarta laga soo saaray shakka maalikun maaligaa shakiyey oo riwaayada shakigu wuxuu ka socdaa dhinaca maalik imaamu maalik raximah llahu tacala oo shakigu ka socdaaho inuu yahay webiga magiciisu nahri alxayaa'i iyo inuu yahay nahri alxayaati maaligaa shakiyey fa yambutuuna way soo dhashaan kamaa sidii tambutu alxibbatu xabaddu siday u soo dhalato fii jaanibi sayli daadka dhinaciisa sida xabaddu uga soo dhalato biyuhu markay meel marayaan oo tog ah ay marayaan waa ka webiga dhinacyadiisa ay wax ka soo dhashaan caws uga soo dhasho sida cawskaasuu soo dhashoo kaley soo dhalanayaanoo mandar qurux badan ayay soo yeelanayaanoo madowgii iyo muuqaalkii foosha xumaa ayaa ka baaba'aya markii webigaa lagu rido alam tara soo ma arkin uu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam annahaa ay tilka alxibba xabbadaas oo jaanibusayl ka dhalanaysa takhruju inay soo baxdo safraa xaalata iyadoo jaallo ah iyadoo mandarkeedu jaallo ah oo isha maaragtaa u roon oo qurux badan oo doog ah inay soo dhalanayso soo ma arkaysid midda daadka ka soo dhinac dhalata multawiyatan xaalay tahay iyadoo isku duuduuban caleemaheedu marka hore markay soo baxayso caleemo isku duuduuban oo jaallaha soo baxay oo qurux badan marka sidaasay u soo qurxoonaanayaan oo mandarkooda iyo muuqaalkooda iyo heybaddoodii ayaa ilaahay qurxinaa subxaanahu wa tacaala marka xadiiskan muxuu ula jeedaa oo deliilka iyo qaabku u deliishanayo maxay tahay sheekhu raximah llahu tacaala xadiiskan ulajeeddada sheekhu uu ka rabay ee masaa'iluliimaan meesha uu munaasibka uga yahay waxaa weeye kow alraddu cala almurji'a horta wuxuu rabaa sheekhu xadiiska inuu murji'ada uu ku radiyo maxaa yeele murji'adu maxay dhihi jireen laa taduru maca aliimaani macsiya qofku haddiiba iimaanba uu leeyahay macaasida looma ciqaabo murji'a saasay qabaan xadiiskanna waxaan ku haynaa dad ahluliimaan oo naarta la gelinayo dad ahlu iimaana oo naarta la gelinaayo maxaana naarta loo geliyey bisababi almacaasi bisababi almacaasi ayaa loo geliyey marka sheekhu wuxuu rabaa inuu masaa'ilkii masaa'iluliimaan weli uu ku sii taqriiriyo sii xoojiyo inuu iimaanku camal nooga baahan yahay iimaanku iddica inuusan ahayn iyo tasdiiq qalbi ah inuusan ahayne acmaal loo baahan yahay in la cibaadaysto oo ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala maqaamaad in laga gaaro qofku uu mar walbaba uu ku dadaalo inay taasi laga maarmaan tahay wuxuu ku radinaa qolada murji'ada ah oo hadda waxaan haynaa dararulmacaasi inay jirto macaasida qofka inay dhibaato gaarsiin karto oo ay aakhirka naar ay geyn karto ayaan xadiis ku haynaa wuxuu kaluu sheekhu xadiiska u soo qaatay inuu muctasiladii ku radiyo oo muctasilada ayagu waxay qabaan dadka ahlulkabaa'irka ah ee macaasida galay waa mukhalladuun fi nnaar madhab ulmuctasilana saasay qabaan waxay leeyihiin naartaa lagu waarina oo macaasida waxaa weye waxay sabab u noqone qofka inay naarta ay ku waariso haddii xadiidkan waxaan haynaa dad ahlulmacaasiyo naartii aan lagu waarin oo laga soo saaray ayaan xadiiskan hadda ku haynaa marka qolooyinkaase ilaa masaa'iluliimaanba sheekhu wuxuu ugu tala galayba inuu caqiidada dadka uu ku saxo oo min khilaali alxadiisi nabowi isagoo xadiiska nabiga adeegsanaya sala allahu calayhi wasalam uu rabaa sheekhu caqiidada inuu ku saxo firaqu daalla oo masaa'iluliimaan ku baadiyoobana wuxuu rabaa sheekhu inuu radiyo raximahu llahu tacaala alam tara annaha takhruju safraa'a multawiya qaala wuhaybun waa wuhayb bnu khaalid wuhayb bnu khaalid albasri takarara kaiira wa miraaran fii saxiixi muslim oo xadiiskii wuxuu rabaa inuu haddana isnaad kale uu sheekhu uu u sheego qaala wuhaybun wuhayb wuxuu yidhi waana mucallaq hadda isnaadkan haaniga sheekhu noo areerin doono waa mucallaq maxaa yeele bukhaari isagu waxba kama qaadan mana soo gaarin sheekha la yidhaha wuhayb ibnu khaalid albasri sooma gaarin marka saasuu isnaadkan haaniga wuxuu noogu noqonaa isnaad mucallaq uu noo noqon qaala wuhaybun wuhayb wuxuu yidhi wuhayb ibnu khaalid albasri waa min rijaali اljamaaca sujina xataa dahaba basaruhu sheekha jeela la geliyey oo qaali nuqaa inta la yidhi uu qaadigii diiday markaasaa la xabisay markaasuu xabsiga ku indhabeelay wahayb ibnu khaalidin albasriy sheekhu wuxuu ahaa qadaha siduu uga cararayey wahayb ibnu khaalid albasri qaala xadahanaa camrun camrun asaabiq fi lisnaad wey waa camru bnu yaxya ibnu camaarat almaazini almadani kii haddaan soo marnay xagga isaga soo dhaceen sooma aragtid oo marka sheekhan wuxuu ku dabaqa noqonaa wahayb ibnu khaalid albasri wuxuu ku daba noqonaa malik ibnu anas alasbaxi isku dabaqa yihiinoo waa isku sheekh qaala xadahanaa camrun asaabiq fi lisnaad wuxuu yidhi alxayaati nahru alxayaati saasuu yidhi isagu oo waxa weeye sheekhan ma shakinin wahayb wahayb waa iyo imaamu maalik waa isku sheekh imaamu maalik sheekhiisii camru bnu yaxya ibnu camaarat almaazini u ahaa wahayb sheekhiisuguna isaguna waa camru bnu yaxya ibnu camaarat almaazini laakina wahayban lam yashuka fii hadihi riwaaya kamaa shaka maalik maalik isagu waa shakiyey laakiin wahayb isagu sheekha lafdigiisii kuma uusan shakin marka wuxuu rabaa sheekha ladiifada isnaadkuu rabo inuu isnaadkan yacni kuu sheego ladaa'ifka isnaadku ugu dan leeyahay waxay tahay inuu shakiga ka bixiyo riwaayadii hore riwaayadii hore inuu shakiga ka bixiyo riwaayadii hore maaligaa shakiyey sheekhan laakiin wahayb isagu ma shakina wuxuu yidhi nahru lxayaati nahru lxayaat wa qaala wuxuu kaluu yidhi isagu wa qaala wuxuu kaluu yidhi isaga haddana wahayb fii riwaayati wuxuu ku yidhi khardalin min khayrin uu yidhi khardalin min khayr oo tii hore waxay ahayd min khardalin min iimaan min iimaan ayuu ahaa midda kale sheekha ladaa'ifka uu isnaadkan ka rabo markuu isnaad ilaa sheekhu markuu isnaad kuu soo sheego isnaad kale hadduu dhinac dhigto laasim ladaa'ifuu ula jeedaayo faa'iidooyin inuu kuu tilmaamo faa'iidooyinka horta inuu shaki bixiyo riwaayadii hore faa'idada kale sheekhu ula jeeda waxaa weeye maalik sheekhiisa wuxuu uga warinayey cancana cancanuu uga wariyey xadaanii maalikun can camrin u ahaa laakiin sheekhan wuhayb wuxuu isagu sheekhiisa uga wariyey lafdu taxdiid lafdu taxdiid ayaana ka wanaagsan cancanada cancanada lafdu taxdiidaa ka wanaagsan maxaa lafdu taxdiidka isaga waa laysku waafaqsan yahay laakiin cancanada itisaalkeeda khilaafaa jira qaala alimaamu albukhaari raximah اllahu tacaala xadaanaa moxamed bnu cubayd xadaanaa moxamed bnu cubaydillaahi اlmadani moxamed bnu cubaydillaahi اlmadani waa bukhaari annasaa'i labadoodaa wax ka wariya oo rijaasha muslimka kuma jirin oo kuma aanan soo marin qaala wuxuu yidhi moxamed bnu cubaydillahi almadani xadaanaa ibraahim bnu sacdin min nasli cabdiraxmaan ibni cawfin axad almubashariina biljanna owlaaddii ku abtirsanaysay way cabdiraxmaan ibni cawf waana min rijaali aljamaaca ibraahim ibnu sacdin can saalixin waa saalix ibnu kaysaan ilmadani hore aan u soo mari jirnay can ibni shihaabi zuhri waa taabicigii can abi umaamata bni sahlin annahu abaa umaama samica wuxuu maqlay abaa saciidin alkhudriya yaquul qaala rasuulu llaahi sala allahu wasalam wabaaraka calayh rasuulka ilaahay wuxuu yidhi bayna wakti ana anigu naa'iman aan hurdayo ra'aytu naasa dadkii aan arkay yucraduuna xaal dadka calaya dusheeda la iisoo bandhigay walxaal calayhim dadka dushoodana qumusun waa jamcu qamiis qumusun qamiisyaalo dushooda uu yahay minhaa min tilka alqumus qamiisyaalka waxaa ka mid ahaa maa qamiis qamiiskaasoo yabluqu thudiya naasaha gaaraya waa jamcu thadiyin yabluqu thudiya naasaha qamiis gaarayaa ka mid ahaa wa minhaa waxaa ka mid ahaa qumusta qamiisyaalka maa qamiisaa ka mid ahaa qamiiskaasoo duuna daalika kaas qamiiskaas la soo sheegay ka sokeeya oo laa yabluqu hudiya naaskiiba xataa aan gaaraynba liqisarihi gaabnadiisa siduu u gaaban yahay naaskii xataa ma gaarayo marka dadkiiyo sidaas qamiisyaalkaas wada wata ayaa la iisoo bandhiguu yihi rasuulka sala allahu alayh wasalam oo hurdo aan ku arkay wa curida calaya waxaa kaloo la iisoo bandhigay cumar bnu alkhadaab walxaala calayhi cumar bnu alkhadaab qamiisun uu yahay qamiiskaasoo yajiruhu uu jiidayo dhulkaba uu ku jiidayaba intuu jirhkiisii dhammaayba wada asturay waa ka soo kala haray markaasuu dhulkaba uu ku jiiday qaaluu markaasi waxay yidhaaheen saxaabadii famaa maxay baad awalta daalika midkaas almadkuur oo aad aragto ru'yada ah ru'yadaas maxaad ku awishay qamiiskaas qumustaas dadku ay isku khilaafsan yihiin qamiis gaaban mid dhexdhexaada mid dheer mid dhulka ku jiidaya maxaad ku awishay yaa rasuula allah qaala wuxuu rasuulka alle sala allahu alayh wasalam addiin awaltu bihi ddiin diinaan ku awilay marka ulajeeddada imaamu albukhaari raximah allahu tacaala xadiiskan wuxuu tushinaa wuxuu ahaa baabku baabu tafaaduli ahli اliimaan fi lacmaal in acmaasha sababteeda dadka ahlu iimaanku ay kala maqaamaad sarreeyaan ay kala maqaamaad sarreeyaan uu ka hadlayey xadiiskaasuna hadde macnahaasu isaguna xadiiskani tusinahoo wuxuu tusinaa ru'yada nabiga sala allahu alayh wasalam dadka wuxuu arkay dad maaragtaa qamiiskiiba dhulka ku jiidaya sida sayidina cumar ibnu alkhadaab qaar wuxuu arkay naasaha qamiisku u gaarayo qaar wuxuu arkay naasihiiba ka sii hooseeya marka qamiiskaasna wuxuu ku awilay rasuulku sala allahu alayh wasalam diintuu ku awilay maxaa yeeley ta'wiilka laasim waxaa ah labada shay midka lagu awilayo iyo midka ru'yada lagu arkay in uun jaamic uu ka dhexeeyo oo wejhu shabah uu jiraye jaamic wax ka dhexeeya jaamica qamiiska iyo diinka ka dhexeeya waxaa weeye dharku waxay asturaan qofka cawradiisa diintuna waxay ku asturi ceebtaada iyo cawradaada ayay diintu iyadana ku asturi qofkaan diin lahayn waa qof qaawan oo kale qof qaawan oo kale amaba waaba ka sii liitaaba walidaalika munaasabadaasaa marka nebigu sala allahu alayh wasalam uu dharkii wuxuu ugu fasiray diin uu ugu fasiray rasuulku sala allahu alayh wasalam xadiiskuna wuxuu tusinaa dadku inay kala diin sarreeyaan oo ay kala cibaado badan yihiin oo maqaamaadkooda ilaahay agtiisa uu ku kala sarreeyo taasuu tusinaa sida imaamu albukhaari raximahu allahu tacaala uu horeba noogu soo tarjamaystay wa mudaabaqatu litarjama uu yidhi sheekha tarjamada xadiiska mudaabaqada uu la leeyahay waa daahira waa iska muuqataa min jihati ta'wiili alqumus biddiin oo mudaabaqada waxaad ka fiirinee in qamiisyaalka lagu awilay diin waqad dukira waxaa la sheegay annahum mutafaadil mutafaadiluuna inay ku kala sarreeyaan fii lubsihaa fadalla calaa annahum mutafaadiluuna fi liimaan wuxuu tusinaa iimaantii maqaamkana inay ku kala sarreeyaan dadkaasi baabun alxayaa min aliimaan baabun haadaa midkani baabun baab wey alxayaau xishoodku min aliimaani iimaanku xishoodku uu ka mid yahay weli masaa'ilul-iimaan uu sheekhu ku dhex jiraa iyo shucabuliimaan iyo waxyaalihii iimaanka kobcinayay iyo iimaanka siyaadinayay baabkan wuxuu ku soo aroorin doonaa iimaanku inuu yacni uu ka mid xishoodku inuu ka mid yahay waxyaalaha iimaanku uu ku siyaado qaala alimaamu albukhaari raximahu allahu tacaala xadatanaa cabdullaahi bnu yuusuf cabdullaahi bnu yuusuf marba hadduu bukhaari yidhaha horaan hadduu usoo qaadanay istilaaxaase can malikin in jaa'a cabdullaahi fadaaka tinniisi bila ishtibaahi waataan soo qaadanay marba hadduu cabdullaahi iska idlaaqo hadduusan xataa yuusuf ku dari lahin waan iska fahmi lahin waxaan ka fahmi lahin manduumadeennii manduumadeennii aan ka fahmi lahin marba hadduu cabdullaahi idlaaqo imaam bukhaari raximahu allahu tacaala waa tinniisigii misriga ahaa horena waa usoo qaadanay taariikhdiisiio waa tii aan soo niri sitadaba keligiisa uga jira kutubu sita lixda kitaabba keligiisaaba uga jira cabdullaahi bnu yuusuf wax la yidhaaho qaala xadahanaa cabdullaahi bnu yuusuf qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bnu yuusuf akhbaranaa maliku bnu anas alasbaxi imaamu daari ilhijra can ibni shihaabi zuhri can saalim bni cabdillaah saalim bni cabdillahi bni cumar bni alkhadaab can abiihi ana rasuula allahi sala allahu wasalam wabaaraka calayhi mara calaa rajulin ninuu soo maray rasuulku sala allahu alayh wasalam ninkaasoo min alansaari ansaarta ka mid ah walxaal huwa ninkaasina yacidu akhaahu bimacnaa yucaatib akhaahu walaalkiisa uu canaananayo fi lxayaa fi isticmaali alxayaa xishoodka uu adeegsanayo ku canaananaya war maxaa xishoodka u isticmaashaa xishoodkan ma iska dhaaftid oo nin maaragtaa aad adag maa noqotid oo xishoodkan ma iska joojisid saasuu leeyahay ninkii fa qaala rasuulu llaahi rasuulka aleh sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi dachu isaga tag oo ninkan daa fa ina alxayaa'a min aliimaan xishoodku iimaankuu ka mid yahay sii daayuu yidhi rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayhi marka xadiidkan wuxuu ku caddeeyey rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayhi in xishoodku uu ka mid yahay waxyaalaha iimaanka siyaadinaya oo astaanba uu u yahay qofka iimaankiisa qofka iimaankiisaba uu astaan u yahay haddii waxaa weye xishoodka horena waan usoo qaadanayo wuxuu kulminaa alxayaa yajmac khayray dunya waalaakhira xishoodku wuxuu kulminaa labada khayr oo khayrka adduunyada iyo khayrka aakhirababa labadaba isagaa kulminaya maxaa yeele qofku xayiga ah oo sifatulxayaa ilaahay siiyey oo xishoonaya wuxuu ka xishoonaa kow ilaahay inuu caasiyo oo qalbigiisa waxaa ku weynaanaysa cadamada ilaahay iyo heybada ilaahay ayaa qalbigiisa ku weynaanaysaoo laxda iyo ilbiriqsi ilaahay inuu amarkiisa jebiyo oo u khilaafo waa xishoonaha waa yaxyaxa waa yaxyaha ilaa culimmada caarifiinta ee dadka ahlulaahiga ah ilaahay subxaana wa tacaala heybadoodu ay ku weynaatay qaarkood ay gaaraan marka ay ilaahay xusayaan oo ay wardinayaan oo adkaarta ay akhrinayaan inay dhibsadaan lugahaba inay taagaan lugaha inay fidsadaan oo marka ay leeyihiin ilaahan ka xishoonayna anigoo magaca ilaahay akhrinaya inaan lugahayga taago qiblada aan u taago aan ka xishoonaa yacni waxa weeye haddaadanba ilaahay subxaanahu wa tacaala adigu aadan arkaynin ilahay isagaa ku arkaaya marka mar walbaba istixdaar ku samee oo soo xaadirso ilaahay subxaanahu wa tacaala cadamadiisa iyo heybadiisa iyo jalaaladiisa marka xishoodka wuxuu kulminaa khayr adduunya iyo khayr aakhiraba isagaa kulminayo qofku ilaahay hadduu ka xishoodo ilaahay ma caasinaayo cadamada ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa ku weynaanaysa xuquuqda bini aadamkana kuma dhacayo wuxuu ka baqaa fadiixat اdunya wاlaakhira addunya aakhira fadiixadooda ayuu ka baqaa qofka xishoonayo walidaalika wuxuu yidhi xaafidka raximah اllahu tacaala waqad yatawaladu اlxayaa meesha sharxiisa ugu dambaysa waqad yatawaladu اlxayaa xishoodku inuu dhashaa laga yaabaa min allahi tacaala ilaahay laga xushoonaayo min ataqalubi fii nicamihi oo qofka gadgadoonka ilaahay nicamkiisa uu ku gadoomayo caafimaadka jirka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey risqiga cilmiga ilahay qofka uu siiyey gadgadoonka nicamka uu ku gadgadoomayo ayaaba laga yaabaaba inuu ka xishoodo yidhaha ilaahay intaasoo nicma ku siiyey miyaad caasin fayastaxyi alcaaqilu caaqilku marka wuxuu ka xishoonaa an yastaciina biha nicamka inuu u isticmaalo oo uu u kaalmaysto calaa macsiyati nicmo ilaahay ku siiyey ishani waa nicmo ilaahay ku siiyey gacmahan aad ilaahay ku caasinayso waa ilaaha ku siiyey lugaha ilahay aad ku caasinayso ilaaha ku siiyey inuu marka allihii subxaana wa tacaala nicamku xaggiisa uga yimaad nicmadii inuu u adeegsado ilaahay subxaana wa tacala inuu ku caasiyo uu ka xishoonaa waqad qaala bacdu salaf waxay yidhaaheen khafi illaaha ilaahay ka cabso calaa qadri qudratihi calayka ilaahay intuu kaa awood badan yahay uga cabso intuu kaa awood badan yahay qiyaasi kara hadda ilahay awooddiisa lama qiyaasi karo intuu ilaahay awood kaa awood badan yahay ilahay uga cabso wastaxyi minhu ilahay ka xisho calaa qadri qurbihi minka qadarka uu kuu dhow yahay intuu kuu dhow yahana ilahay ka xisho de qurbiga ilahay yaa qiyaasi karo subxaana wa tacala intuu ilahay noo dhow yahay lama qiyaasi karo marka intuu ilaahay kuu dhow yahana ilaahay ka xisho oo yidhaaheen marka saas awgeeday mar walba waxay istixdaarsanayaan tilaab kastay qaadaanba inuu ilaahayba subxaana wa tacaala la socdo oo ilaahay fiirinayo oo ilaahay qalbigooda uu daalacanayo marka laxdo walba waxay iska ilaalinayaan muraaqabay ku jiraan muraaqabay ku jiraan ilbiriqsi walba qaala alimaamu muslim raximah اllahu tacaala baabun haadaa midkani baabun baabuu baabun fii tafsiiri qowlihi tacaala ayaad isaga soo qadaran ilaa aayaddan macnaheedii xadiis tusinaya ayuu sheekhu noo sheegi doonaa raximah اllahu tacaala baabun hadaa midkani baabun wey fii tafsiiri qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa fasiraaddiisuu u baab yahay oo ilaahay uu yidhi fain taabuu hadday toobad keenaan wa aqaamuu salaata salaadana ay ogaan wa aatowu zakaata sakadana ay bixiyaan fakhalluu sabiilahum jidkooda banneeya markaas waxba hu raacninow dhiiggooda iyo cirdigooda iyo maalkoodaba u badbaadiya oo u nabadgeliya wey marba haddiiba macaasidoodii ay ka toobad keeneen oo salaadda ay tukanayaan sakadii ay bixinayaan marka munaasabada hadda aayaddan iyo xadiiska soo socda waxaan ka fahmi doonnaa xadiiska markaan gaarno xadiiska waxaa noo soo socda qofku marba haddii arkaanulislaam laga helay nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi faidaa facaluu dalika casamuu minii dimaa'ahum qofku wuxuu helaa cisma cismat اdimaa wa cismat alacraad wa cismat alamwaal ayuu helaa qofka haddii arkaanulislaam laga helay aayadduna maxay tusinaya iyaduna cismo qofku inuu helaayo cismo inuu helayo aayaddu iyaduna tusinayo hadduu salaada ogo qofku ilaahay uu laabto inuu asaguna macsuumu dem noqonayo oo dhiiggiisa aan la daadin karin xadiiskuna saasuu tusinaa isaguna qaala alimaamu muslim raximah اllahu tacaala xadaanaa cabdullaahi bnu muxamed ibnu cabdillaah cabdullaahi bnu moxamed ibnu cabdillaahi almusnadi qaala xadaanaa abuu rawxin alxaramiyu xaramidaas nisbe maaha waaba sheekha magaciisiiba waa ismun jaa'a calaa jihati nisba waa magacoo ku yimid calaa suurati nisba ku yimid w xadaanaa abuu rawxin alxaramiyu bnu cumaarata xaramiyu bnu cumaarata albasri min rijaali اljamaaca ila tirmidi tirmidi maahane inta kale waxbay ka wariyeen abu rawx alxaramiy bnu cumaara waa imaam hiqa qaala xadaثana shucbaة bn اlxajaaj amiir اlmuminiin fi اlxadiis can waaqid ibni moxamed waaqid ibni moxamed ibni zayd waaqid ibni moxamed ibni zayd bukhaariyo muslim iyo abu daawuud iyo nasaa'i afartoodaasaa wax ka wariyey qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay abi aabbahay ayaan maqlay aabbihiis isaguna waxa weeye waa moxamed ibnu zayd ula jeedaa min rijaali jamaaca wey jamaacadoo dhan isaga wax ka qaadaye yuxadiثu can ibni cumara ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyه wasalama qaala inuu yidhi umirtu waxaa lay amray uqaatila annaas an uqaatila annaasa dadka inaan la dagaalamo ayaa lay amray xataa yashhaduu dadku ilaa ay ka qiraan an laa ilaaha ila اllah wa ana muxamada rasuulu اllah ilahay mahana ilaah kale inuusan jirin nabiy llaahi moxamedna salى اllahu عalيyh wasalam ilaahay rasuulkiisa inuu yahay ilaa ay ka qiraan wa yuqiimu الsalaata wa yu'tu zakaa salaadda ay ka ogaan zakada ilaa ay ka bixiyaan faidaa facaluu dalika almadkuur kaas la soo sheegay haddii ay sameeyaan casamuu minii xaggayga waxay iga dhowraynay iga ilaaliyeen dimaa'ahum dhiigyaalkoodii way iga ilaaliyeen wa amwaalahum xoolahoodiina way iga ilaaliyeen ilaa bixaqi alislaam islaamka xaqiisii maahani wa xisaabahum xisaabkooduna cala allaahi ilaahay dushiisa ayaa xisaabkoodu ahaaday oo waxyaalaha ay naga qarqarsanayaan oo quluubta ay ku hayaan ilaaha kula xisaabtamaayo subxaanahu wa tacaala laakiin annagu waxaan u xukumaynaa xagga dawaahirta xagga dawaahirta annagu u xukumaynaa oo daahirkooda iyo waxay noo muujinayaan ayaan annagu u muujinayn ayaan annaguna u xukumayna nabigeenu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh xadiiskan wuxuu ku caddeeyey qofka marba haddii tawxiidka laga helo iyo salaadii iyo zakadii iyo haddii laga helo arkaanul islaamkaas qofka haddiiba laga helo qofku inuu noqonayo macsuumu dami wa macsuumu lmaal maalkiisa in aanan laga xadgudbi karin oo xoolihiisa aan la qaadan karin xaqdarro lagu qaadan karin dhiiggiisana inaan la daadin karin ayuu nabigu noo sheegay sala allahu alayh wasalam ilaa bixaqi alislaami islaamka xaqiisa maana islaamka xaqiisa ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye inuu asagu xuduud min xadd illaahi uu galo waa gooni oo asagoo muslima hadduu qof dilo dee asagana waa la dili asagoo muslim arkaanu islaamka wada sameeyey hadduu saariq noqdo xuquuqdii islaamka hadduu meel uga dhaco asagana xuduuddii waa lagu fulin markaa wa xisaabuhum calallahina wuxuu ula jeedaa rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ay fii amri saraa'irihim xisaabuhum cala allah fii amri saraa'irihim waxyaalaha ay qarsanayaan ilaaha kula xisaabtamaayo waxa ay qarsanayaan ilaaha kula xisaabtamaaya laakiin annagu waxaan fiirinaynaa acmaasha daahirka ah taasaa lagu qiimayn qaala alimaamu albukhaari raximahu llahu tacaala baabu man qaala ina aliimaana huwa alcamal haadaa midkani baabu man shaksi ayuu u baab yahay shaksigaasoo qaala yidhi ina aliimaana iimaanku huwa alcamalu iimaanku waaba camal ba yidhi oo iimaanku wuxuu u baahan yahay camal fal oo qofku haddii tasdiiqa qalbiga iyo nudqigu kuma filla tasdiiqa qalbigaoo qalbigaan ilaahay ka rumaysanahay carabkana waxaan ka idhi ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna moxamedan rasuululah keliyaan ka idhi looma baana waxaa loo baahan yahay camal oo camalkaasi waxaa weeye camal biljanaan iyo camal bilarkaan intaba waa in layska daro oo qalbigana waa inuu qofku ilaahay ka tasdiiqiyo arkaantana waa inuu ka cibaadaysto yacni xibnaha uu ka cibaadaysto oo wuxuu rabaa sheekhu weli inuu radiyo qolooyinkii dhahaya murji'ada camalka looma baahna camalka looma baahnee marba haddii qofkuba iimaankaba uu isaga dhawaaqo intaasaa ku filan oo ahluljanna u iska noqon taasuu weli radinaa sheekhu raximahu llahu tacaala baabu man qaala ina aliimaana huwa alcamal yidhi liqowlillaahina u yidhi waxaan ku tacallujinaynaa qaaladaas liajli qowlillaahi u yidhi oo wuxuu deliishanaya qofku saa iskama dhihine iimaanka camalu u baahan yahay iskama dhihine qowlkan ilaahay uu deliishana o ilaahay uu yidhi wa tilka taas aljannatu ee jannadii ah allatii tii wey uuristumuuhaa laydin dhaxashiiyey bisababi maa camal sababtiisaana laydinku dhaxashiiyey jannada camalkaasoo kuntum aad ahaydeen tacmaluuna inaad camal fashaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu sheegay jannadaba waxyaalaha lagu gelayo inay tahaba camal saalixa camal saalixa marka iimaankii keligiis inuusan ku filayn ee camal loo baahan yahay waa qowlkan ilaahay wa qaala ciddatun tiro badanna waxay yidhaaheen bimacnaa jamaaca min ahli lcilmi jamaaca waxay yidhaheen jamaacadaasoo min ahli lcilmi jamaaca ahlulcilmiga ka mida waxay yidhaheen fii qowlihi tacaala fii tafsiiri qowlihi tacaala qowlka ilaahay tafsiirkiisa jamaacadaas waxay ku yidhaaheen fawarabbika lanas'alannahum ajmaciin cama kaanuu yacmaluun fawarabbika rabbigaa aan ku dhaartaahe lanas'alannahum dadka su'aalnee oo su'aalnee ajmaciina dhammaantood camaa shay xaggiisa ka su'aalnee shaygaasoo kaanuu ay ahaan jireen yacmaluuna inay sameeyaan dadka waxaan weydiinaynaa waxa ay samayn jireen waxay ku fasireen waxa la su-aalayo inuuba ugu horeeyo can qowli laa ilaaha ila اllah laa ilaaha ila اllahu yaaba la weydiinaaba laa ilaha illahu qowlkeedii ayaa la weydiin marka sheekh hadda waa iska waa iska ibhaamiyeyo wa qaala ciddatun min ahli اlcilmi yuu yidhi mana tawdiixinoo ma sheegin jamaacadaas ahlulcilmigu dadku ula jeedo laakiin sida laga fahmayo riwaayaadka tirmidi iyo kayrka ay warinayaan dadka ahlulcilmiga bukhaari wuxuu ula jeedaa anas ibnu maalik cabdullaahi ibnu cumar mujaahid ibnu jabrin dadkaasuu ula jeedaa dadkaasaa aayaddan waxay ku fasireen waxa la su-aalayo camaa kaanuu yacmaluun laleeyahay inay tahay tawxiidka tawxiidka inuu yahay marka haddee tawxiidkuna camalku acmaashu ugu sarreeyaa waa sayidulacmaalba waa ra'iisulacmaalba acmaashii yacni qofka laga doonayey isagaaba madax u ah isaga la-aantiis haddee camalba ma ansaxayo isaga la-aantiis wax toosaya iyo wax ansaxaya ayaanba jirinba can qowli laa ilaaha ila allah ayaa laga su-aali oo markaa dadka ahlulcilmiga markuu sheekhu leeyahay qaala ciddatun min ahli lcilmi markuu ku leeyahay waxaad ka fahmi khilaaf inuu jiro oo camalkan camaa kaanuu yacmaluuna waxa la su-aalayo waxay yihiinaa laysku khilaafay tafsiirka yani macnaha qowlka ilaahay cama kaanuu yacmaluun waxaa laysku khilaafay waxa la su-aalayo imam الbukhaari raximah اllahu tacala wuxuu soo guuriyey dad ahlulcilmi ay ka mid yihiin anas ibnu malik cabdullahi bn cumar mujaahid ibnu jabri ay ka mid yihiin in la yihiin waxa la su-aalayo tawxiidka laakiin dad kaleo iyaguna ahlulcilmiya waxay ku tageen camaa kaanuu yacmaluun in loola jeedo jamiic اlacmaal acmaashoo dhan xataa furuucdii sheekh hadda tawxiidku ku gaabsaday oo usuushii ah usuushii in la su-aalayo dadka usuusha oo loola jeedo qadaaya tawxiid wa masaa'il اliimaan qadaaya tawxiid iyo masaa'ilul-iimaan ayuu ku gaabiyey sheekhu in la weydiinayo dadka laakiin dad badanoo ahlulcilmina waxay ku tageen camaa kaanuu yacmaluuna inay tahay waxa la su-aalayo loola jeedo jamiicu alacmaal alusuul walfuruuc oo xataa furuucdii la su-aalayo been amaad sheegi jirtay iyo amaad ummadda xaman jirtay iyo amaad dhiigga daadin jirtay iyo amaad waxadi xataa furuucdaas furuucdaas xataa as-ilada inay ku jiraan as-ilada inay ku jiraan laakiin bukhaari raximah اllahu tacaala dadka ahlulcilmiga soo guurinta uu ka soo guurinayo in tawxiidka ay tahay wax la su-aalayo waa dadka iyagu qaba alkufaar laysuu mukhaadabuuna bilfuruuc waa masale waxay lugta la geli usuululfiqhiyo alkufaar laysuu mukhaadabiina bilfuruuc yacni furuucda iyaga laguma khidaabo dadka qaba wey dadka aayaddan saan ku fasirayo furuucda yacni beenta iyo halayska daayo iyo marka laleeyayaan waa la xadin iyo waxyaalaha furuucda ah iyaga uma taalo gaalada laguma khidaabo gaalka waxaa lagula khidaabaa masaa'iluliimaan iyo masaa'ilu tawxiido waxaaba waxaas ka horreeyaba wax ka weynuu ku jiraa xerada ha soo galo marka hore xerada ha soo galo dada dhahaya oo iyaga waxyaalaha furuucdaaba maba lagula khidaabayaba salaada dukashadeeda iyo soomkii iyo sakada bixinteedii iyo beenta iskadha waxyaalahaas furuucda ah gaalada lagumala khidaabayo haba loo ciqaabo haba loo ciqaabo furuucdaas laakiin iyaga loogula khidaabi maayo wax ka weyna iyaga lagu haystaa oo masaa'iluliimaan iyo qadaaya tawxiid ayaa iyaga lagu haystaa culummada qabta way culummada ku fasiraysa can qowli laa ilaaha ila allah laakiin culummada qabta sida jumhuurtuba ay qabaan alkufaar mukhaadabuun bifuruuci shariica oo shareecada furuucdeeda gaalada waa lagula khidaabaa dadka dhahayana waa jumhuurtee saasaaba loo badan yahaye camaa kaanuu yacmaluuna waxay ku fasireen markaas jamiicu alacmaal alusuul walfuruuc usuushay furuucdaba in la weydiinayo can qowli laa ilaaha ila allah wa qaala wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala limidli hada alfawz liibaantan la soo sheegay oo kale falyacmal ilcaamiluun kuwa camal falaya liibaantan oo kale ha u shaqaystaan liibaanta yacni jannada iyo ilaahay ridihiisa subxaanahu wa tacaala ha u shaqaystaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay camal in loo baahan yahay oo kaliya aysan u baahnayn tasdiiqa qalbigahe in la rabo jannadii in la shaqaysto oo la cibaadaysto قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس الكوفي أحمد بن يونس شيخ كو تعريفيه هو أحمد بن عبد الله ومن باب النسبة إلى الجد أوويس اللوغو أبترييه أبيس عبد الله يلديه جري وأحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي نصب إلى جده أوويس اللو نسبة بخاري مسلم أبو داود سدح داس أيا وحكوريه بخاري مسلم أبو داود حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل المنقري موسى بن إسماعيل المنقري منقرك وقبيل إمام ثقة ورنا ونسو قاد النبا قال وحيره لبدا شيخ حدثنا إبراهيم بن سعد وكي هذا أن سوق هذا إبراهيم بن سعد من نسل عبد الرحمن بن عوف أحد أحد العشرة المبشرين بالجنة قال حدثنا ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المصيب تابعي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل وحل سؤال رسولك الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل ayu lcamali ayu khisaali lcamal camalka xaaladihiisa keebaa afdal ugu fadli badana la weydiiyey rasuulka sala allahu alay wasalam qaala wuxuu rasuulka faqaala wuxuu rasuulka ale sala allahu alay wasalam iimaanu billahi wa rasuulihi ayaa ugu fadli badan kow hadda iimaanba haddaan la helin acmaasha kale hadda maba ansaxayso ilahay rasuulkiisa in la rumeeyo qiila waxaa la yidhi uma maada ayaa ku xiga qaala wuxuu rasuulku sala allahu alay wasalam aljihaadu fii sabiili illahi ayaa ku xiga ilaahay jidkiisa in lagu jihaado qiila waxaa la yidhi uma maada yaa ku xiga qaala wuxuu rasuulku sala allahu alay wasalam xajun mabruurun ayaa ku xiga xaj mabruur mabruur laba macnoy culimmadu ku fasiraan xaj mabruur bimacnaa maqbuul xaj ilaahay kaa aqbalay macnaha labaadee lagu fasiray waxaa weye mabruur alladii laa yukhaaliduhu ismun waa xajka dembiga aan lagu dhex samayn oo qofku intuu xaajiga ahaa ee acmaasha xajka uu waday uu is-ilaalinayay oo is-dhowraayay oo is-xafidaayay oo macaasida sakaa'irta iyo kabaa'irtaba intaba uu iska ilaalinayay labada macnoba waa lagu fasiraa qaala wuxuu rasuulku sala allahu aleyh wasalam xajun mabruura ku xiga xaj mabruura oo lagu baarinimo sameeyo dembi aadan ku dhex samayn ama xaj maqbuula oo ilaahay uu kaa aqbalay subxaana wa tacaala ayaa ku xiga hadda as'iladan rasuulka sala allahu aleyh wasalam su'aalahan ayulcamali afdal maqaamaad iyo munaasabaad kala duwan ayaa nabiga saan la su'aalay sala allahu aleyh wasalam mar walbana wuxuu ku jawaabayey jawaabo oo rasuulka sala allahu aleyhi wasalama oo aad mooddo inay iskhilaafsan yihiin ayuu ku jawaabayey rasuulku sala allahu aleyh wasalam mar walbana xigmu isku khilaafsiinayey nebigu sala allahu aleyh wasalam jawaabaha uu iskhilaafsiinayo xigmaduu ula jeedaa rasuulku sala allahu aleyh wasalama oo xigmadtaas waxaa ka mid a wuxuu cabirayey oo uu fiirin jiray rasuulku sala allahu aleyh wasalama qofka saa'ilka ah iyo mejliska waxa looga baahan yahay markaas haddii mejliska iyo qofka saa'ilku uu is yidhaaho rasuulku sala allahu aleyh wasalama wuxuu ku gaabiyey jihaadkuu ka gaabiyey oo jihaadku markaas fududaystaa nabiga markii la weydiiyo iimaanka yaa ku xiga wuxuu dhahayay aljihaadu fii sabiili illah hadduu qofka ka dareemo in xoogaa maaragtay waalidka uusan baari u ahayn oo birulwaalidayn uusan ku fiicnaynna markii la yidhaaho iimaanka yaa ku xiga wuxuu dhahayay rasuulku sala allahu alay wasalam birulwaalidayna ku xiga waa xigmad cajiiba wa xigmad cajiiba mar walbaba munaasabada in la fiiriyo munaasabada iyo dadka baahidooda iyo masaa'ilkay u baahan yihiin mar walbaba in la fiiriyo taasi waa jawaab jawaab kale rasuulka sala allahu aleyh wasalama ajwibada iyadoo hal su-aal la weydiiyey wuxuu jawaabo kala duwan oo iskhilaafsan rasuulku u bixinayay sala allahu aleyh wasalama in la yidhaahaba meeshan waxaaba ku jiraba yacni min min muqadaraha meesha ku jiro markii la yidhaaho iimaanun billah huma maada qaala aljihaad yacni waxaa la leeyahay aljihaadu fii sabiili illah min afdali alacmaal acmaasha uguma fadli badnee kuwa ugu fadli badanoo ku jira wax walbo jawaababa min la soo geliyo min la soo geliyo marka waxay noqonayaan inba markaas aan la tilmaamaynba shaygii ugu sarreeyaba inuu yahay qaala alimaamu albukhaari raximahu allahu tacaala baabun idaa lam yakun alislaamu cala alxaqiiqati wa kana cala alistislaami aw ilkhawfi min alqatli baabun hadaa midkani baabun baabu idaa waktigii lam yakun ilislaamu islaamku hadduusan ahayn cala alxaqiiqati islaam xaqiiqo ah oo dhab ah islaam dhaba hadduusan ahayn oo wa kaana uu ahaado islaamku calal istislaami islaam iska dhigid hadduu yahay sheegasho iyo iddicaa iyo intisaab mujarada inuu islaam iska dhigdhigayo hadday tahay awil khawfiba uu yahay qofka islaamnimadiisa ka baqidoo min alqatli dilka laga baqayo hadduu yahay laa yuctadu bihi inaan la xisaabayno u baabya oo ilaahay agtiisa iyo aakhiraba aan lagu xisaabaynin adduunyadaba ha lagugu nabadgeliyo oo qofku hadduu carabka ka yidhaha ashhadu an laa ilaha illah ashhadu anna maxamadu rasuulullah annaga waxaan ku dureerinaynaa xukumkii muslimiinta adduunyada xagga daahirka laakiin aakhiro ma lagu xisaabayo wax qiimaha u ilahay agtiisa ka leeyahay subxaanahu wa tacaala ma jiro xagga daahirkaba ha lagula dhaqmo mucaamalatu lmuslimiin ha lagula dhaqmo dhiiggaagii iyo cirdigaagii iyo maalkiiba ha lagugu badbaadiyo laakiin ilaahay agtiisa qiimo inuusan ka lahayn uu u baab yahay iyo axaadiistii iyo aayadihii tusinayey liqowlihi tacaala ayaan loo xisaabayn islaamka noocaas oo kaleon daacadda ahayn oo qalbiga aan ahayn liqowlihi tacaala aan loo xisaabayn ilaahay qowlka uu yidhi qaalat ilacraabu nimankii herbaadiyaalkaa waxay yidhaaheen aamannaa waan rumaynay yidhaaheen dad mu'miniina oo tasdiiqii qalbiga laga helay oo baadin ilaahay ka rumeeyey ayaan nahay qul waxaad ku tidhaahaa nebiyullahi moxamedun sala allahu aleyh wasalam lam tu'minuu ma aadnaan rumaynin oo tasdiiq qalbiga baadinka acmaashii baadinka laydinkama hayo walaakin quuluu dhaha aslamnaa waan hoggaansanay cala adaahir muuqaalkaas iyoaanu ka muujinaynaa islaamnimo dhaha laakiin xogtiinna ilaaha oge imaan dhaba islaamnimo dhaba qalbiga idinkama jirto qalbiga idinkama jirto oo dadkani waxay yidhaahaan culimmada muxadisiinta ah aayaddan ay ku soo degeen waxay ahaayeen dad soo galay magaalada madiina almunawara ayay markaas yimaadeen markay magaalada madiine ay yimaadeen waxay u yimaadeen xilli abaara xilli abaara ayay meesha yimaadeen marka waxay doonayeen in la saacido inta ashhadu an laa ilaha illah ashhadu anna maxamadu rasulullah afka ka yidhaaheen ayay waxay doonayeen in la saacido rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayh inuu u kaalmeeyo ayay doonayeen ee hadda wax danahoo islaamnimada sidaasoo ay ka lahayeen maba aysan jirin ilaahayo haddii xogtooda yiqiinay oo xogtooda ogaa waxna aysan ka qarsoonayn ayaa aayaddan ilaahay ku soo dejiyo qaalat ilacraabu aamanna qul lam tu'minuu walaakin quuluu aslamnaa marka waa meesh meesha bukhaarina uu usoo deliishado in islaamku hadduu sheegasho iska yahay oo uusan xaqiiqo ahayn oo dil aan ka baqi ama aqraad iyo masaalix adduunye qofka uu ku raadsanayo laa yuctadu bih ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala kama xisaabna fa idaa waktigii kaana islaamku cala alxaqiiqati xaqiiqada markuu ahaado dhab islaam dhaba markuu yahay daahiran wa baatinan oo ilaahay qofku isku dhiibo daahir wa baatin an tastawiya sariiratuhu wa calaaniyatuhu qofka sariiradiisa waxa u qarsoon iyo waxa uu muujinayo inay sinaadaan al rabaa fa idaa kaana islaamku hadduu yahay cala alxaqiiqati xaqiiqada hadduu yahay fa huwa islaamkaas xaqiiqigaa calaa qowlihi jalla dikruhu ilaahay subxaanahu wa tacaala qowlkiisa uu ahaaday wey midka ilaahay uu sheego ilaahay ammaanay ina addiina cinda allahi alislaam ilaahay uu yidhi ina addiina ina addiina almardiya cinda allah diinka ilaahay agtiisa looga raalli yahay alislaamu alxaqiiqi waa islaamka xaqiiqiga ah islaamka dhab kaasuu ilaahay raalli ka yahy kaas ilaahay sheegay midka ilahay raalliga ka yahy oo ah an tastawiya sariiratu alcabdi wa calaaniyatuhu addoonka sariiradiisa iyo calaaniyadiisu inay muuqdaanoo istislaam xaqiiqiya laga helow qaala alimaamu albukhaari raximahu llahu tacaala xadaanaa abulyamaan xakamu bnu naafic asaabiq fi lisnaad hore aan soo marnay qaala akhbaranaa shucayb isagana waan soo marnay can zuhri waan soo marnay zuhrigii taabiciga ahaa qaala wuxuu yidhi taabicigaasi akhbaranii caamir bnu sacdi bni abi waqaasin waa taabici marka min riwaayati taabici cala taabici inoo noqon oo caamirna waa min rijaali اljamaaca can sacdin ana rasuula اllahi salى اllahu alيyh wasalam acdaa rahdan jamaaco ayuu waxsiiyey walxaal sacdun sacd bn abi waqaasna jaalisun uu meesha fadhiyo sacd bn abi waqaasna meeshuu fadhiya fataraka rasuulullahi wuxuu ka tegey salى اllahu alayh wasalam rajulan inuu ka tegey ninkaasoo huwa isaguba acjabuhum midkooda loogu cajab badan yahay ah ilaya xaggayga loogu cajab badan yahay sacdaa dhahay sacda xadiiska wata nin aanba dadka ugu jeclayba oon islahaa waa nin muumin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa maqaam ku leh uu nabigu ka booduusan wax siinin sala allahu calayhi wasalam faqultu markaasaan waxaan idhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow maa maxay baa laka adiga kuu sugnaaday can fulaanin cadalta can fulaan hebel waa ka leexatay hebel waa ka booday xoolihii aad qaybinaysay ma aadan siinin fa wallaahi aan ku dhaartaahe innii anigu la uraahu waxaan ogahay hebel muuminan muumin inuu yahay fa qaala markaasuu rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi aw bal awdan waa idraabiya bimacnaa bal aw bal iska dhaafe waxaad tidhaa musliman inuu yahaan oga yacni anta tactamid cala alacmaal aldaahira acmaasha daahiradaada adigu ictimaadi laakiin ninkan ma ogid khibra baatiniya khibra baatiniya ninkan xogtiisa ma ogidoo iimaankuna waxa weeye waa tasdiiq qalbiya marka intaad dhihi lahayd innii la uraahu mu'minan walba waxaa kaaga roon inaad tidhaahid innii la uraahu musliman innii la uraahu musliman laakiin midkan maadaama tasdiiq qalbigu u baahan yahay khibro baadinaan iyo xog fiicanna aadan ka ogeyn ha dhihinoo ha idlaaqin lafdiga mu'min ha ku idlaaqin qof aadan khibro baadiniya aadan ku ogeyn fa sakatu waan aamusay uu yidhi qaliilan wax yaraan aamusay se haddaan ahay sacad uma kalabanii waxaaba iga adkaaday maa shaygii shaygaasoo aclamu minhu ninka xaggiisa aan ka ogaayo wixii aan ka ogaayo iimaankiisa haddana iga soo xoog batay facudtu waxaan usoo laabtay limiqaalatii hadalkaygii hore faqultu markaasaan waxaa yidhi maa laka can fulaan fawallahi innii la uraahu mu'minan faqaala aw musliman fasakatu qaliilan uma qalabanii maa aclamu minhu facudtu limaqaalatii wacaada rasuulullahina asna waa soo laabtay sala allahu alay wasalam limaqaalati alula asna hadalkiisiiyuu ku soo celiyey rasuulku sala allahu alayh wasalam uma qaala markaasuu wuxuu yidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam yaa sacdu sacdiyow innii anigu la ucdi rajula ninka horta anigu wax waan siiya walxaal hayruhu ninkaas aan wax siinayo hayrkiisna axabu ilaya aniga la iga jacayl badan yahay minhu ninkaas xaggiisa la iga jacayl badan yahay aan ka tegey maxaa ninkaas aan wax u siinaa nin aananba saas u jeclayn maxaan wax u siinaa khashyata liajli khashya ka cabsi darteed oo an yakubahu allaahu fi nnaar in ilaahay naarta afgembi ugu rido ninkaas taasaan ka baqi marka waa min almu'allafati quluubuhum waa ninkaas aan wax siinayo waa min almu'allafati quluubuhum uu ila jeedaa rasuulku sala allahu alayh wasalam marka laba xikmadoodba rasuulku sala allahu alayh wasalama xadiiskan waa ku caddeeyey labada xikmadood xikmada hore waxa weeye wuxuu caddeeyey rasuulku sala allahu alayh wasalam qofka haddii khibra baadina aadan ogeyn in laga wanaagsan yahay inaad lafdulmuumin ku idlaaqdo haddaad khibra baadina aada og tahay oo xog fiican aad ka haysana muumin dheh faa'iidada labaad oo rasuulku sala allahu alayh wasalam xadiiskan uu ku faa'iideeyey waxay tahay dadka rasuulku sala allahu alayh wasalama uu wax siinayo iyo dadka kaleba waxaa dhici karta qofka aad wax siinayso iyo qofka aad wax u diiday ood ka tagtay kan aad wax u diiday inaad jeceshahay fii bacdi alaxwaal kan aad wax u diiday fii bacdi alaxwaal in agtaadaba uu ku weyn yahay oo maqaam agtaada uu ku leeyahay kan aad wax u siinaysana aysan ahayn inuu dadka ka fadli badan yahaye inuu yahaba min almu'allafati quluubuhum waa dad iimaankooda uu daciif yahay oo laga baqayaba haddii aan xoogaa gacan loo taagin inay gadaal u laabtaan haddaan gacan loo taagin inay kufrigii iyo nifaaqii iyo gaalnimadii ay dib ugu laabtaan taasuu ka baqayey rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayh wuxuu ku leeyahay xaafidku raximahu اllahu tacaala wa fiihi xadiiska waxaa ku sugan alraddu calىa gulaati اlmurji'a murji'adii oo la radiyo fi iktifaa'ihim fi اliimaan binudqi lisaan oo iyagu waxay dhahan carabka hadduuba ku dhawaaqo bisu wa fiihi jawaazu tasarufi اlimaam fii maali اlmasaalix maalka masaalixda imaamku inuu isaga tasarufi karo wa taqdiimi اlahami faalahm sida loo kala muhiimsay inuu dadka u horumarin karo wa in khafiya wajhu dalika calىa bacdi الraciya shacabka qaarkoodba maslaxadaasi haba ka qarsoonaatee wixii maslaxo isagu imaamku u arko inuu maalka uu ku samayn karo taasna waa u daliil xadiisku wuxuu yidhi imaamu albukhaari raximahu اllahu tacaala wa rawaahu xadiiska waxaa wariyey yunusu yunus bnu yaziid اlayli wa saalix bnu kaysaan wa macmar macmar bnu raashid ula jeedaa albasri iyo wabnu akhi zuhri iyo ibnu akhi zuhri waa wiilkii imaamu zuhri ibnu shahaabu zuhri raximahu llahu tacaala uu adeerka u ahaa intooduba waxay ka wariyeen afartuba can izuhriyi afartuba taabicigii zuhriga ay ka qaadeen waa yunus saalix macmar ibnu akhi zuhri afartoodaba xadiiska waxay ka qaadeen zuhriyay ka qaadeen waa sidii shucayba shucayb ibnu abi xamza siduu asaguba zuhri uga qaadi jiray marka macnuhu muxuu ula jeedaa markuu saan oo kale yeelo sheekhu wuxuu ula jeedaa ladiifo isnaadiya ladiifo isnaadiyu rabaa inuu muujiyo sheekhyo ladiifada meeshan ku jirtaahi waxay tahay inuu sheekhu kuu sheego anna shucayban lam yanfarid biriwaayati hada alxadiis can izuhri oo shucayb inuusan la infiraadin riwaayada xadiiskaoo zuhri asaga uu ka wariyey keligiis inuusan ka warinaya dad badan ay ka wariyeen zuhri oo yunus ibnu yaziid alayli iyo saalix ibnu kaysaan iyo macmar ibnu raashid albahri iyo ibnu akhi zuhri iyo dadkaas oo dhan ay ka wariyeen fayasdaadu alxadiidu quwatan bikatrati duruqihi xadiisku marka wuxuu ziyaadsanaa awood iyo sixada ayuu sii ziyaadsanaa maadaama duruq fara badanba xadiiskiiba bukhaari uu u soo arooriyey raximahu اllahu tacaala qaala alimaamu albukhaari raximahu اllahu tacaala baabun assalaamu min alislaam baabun hada midkani baabun baabu assalaamu salaamtu salaamta la faafiyo min alislaami islaamnimada ayay salaamtu ka mid tahay ayuu u baab yahay sheekha raximah اllahu tacaala weli masaa'il اliimaan iyo masaa'il ulislaam uu ku jiraahe wuxuu halkan ku soo aroorin doonaa salaamta faafideedu inay ka mid tahay waxyaalaha qofka iimaankiisa xoojinaya wa qaala camaarun waa camaaru bnu yaasir camaaru bnu yaasir saxaabigii jaliilka ahaa min almucadabiina fi اllah ilaahay dartiis dadka diinta loogu dhibay ayuu ka mid ahay oo maka lagu ciqaabi jiray isaga iyo aabbihiis iyo hooyadiisba waa qoyskii rasuulku sala allahu calayh wasalam iyagoo la ciqaabayo kufaartii quraysh ay ciqaabayaan intuu soo maro uu dhihi jiray sabran aala yaasir mawciduna aljanna iska sabra jannada noo ballanehe uu dhihi jiray rasuulku sala allahu alayh wasalam waa camaar bnu yaasir hooyadiisoo sumaya maata taxta alcadaab taxta cadaabi quraysh qurayshkii cadaabtii iyo dhibkii iyo ay gaarsiiyeen ayayba u dhimatay camaar hooyadiisoo sumaya la dhihi jiray wa qaala camaarun saxaabigaas camaar wuxuu yidhi halaaثun saddex arrimood man jamacahunna saddexda arrimood qofkii kulmiya faqad jamaca aliimaana iimaankiiyuu kulmiyey saddex arrimood qofkii kulmiye wuxuu yidhi shucab اliimaan qofkaas waa kulmiyey hadda iimaanka shacabkiisu waa badan yihiine mubaalaquu ula jeedaa saxaabigii ku-xeel dheeraashada wuxuu ula jeedaa yacni khisaasha ugu waaweyn iimaanka khisaasha ugu waaweyn sifaadka ugu waaweyn kuwanay soo hoosgelayaan ula jeedaa kow al-insaafu garsoor min nafsika nafsadaada aad ka garsoorto nafsadda inaad ka garsoorto ulajeeddada laga leeyahay waxay tahay nafsaddaada inaadan u ogolaanin alictidaa calaa xuquuqi illaah waalictidaad calaa xuquuqi bani aadam nafsaddaada inaad ka garsoorto maxay tahay inaad nafsadda aadan u ogolaanin xaq ilahay inay ku xadgudubto oo ilaahay ka xishooto in haddana nafsaddaadii aadan u ogolaanin alictidaa calaa xuquuqi alaadamiyiin xuquuqda bini aadamka inay ku xadgudubtana inaad nafsadaadan marka maxay tahay waa muraaqaba iyo muxaasaba shadiida calaa nafsika muraaqabo iyo muxaasabo adag iyo control adag nafta inaad yani kula daba joogtid mar walbaba kow waa sifo weyn oo qaali ah qofka naftiisa la xisaabtama oo naftiisa mar walbaba u insaafaya waa shucabka iimaanka qaybaha ugu waaweyn wa badlu salaami iyo salaamta dhiibiddeedii lilcaalami lijamiici alcaalam caalamka o dhan salaamtii loo dhiibo waa riwaayadii waxay waafaqiyoo kale calaa man carafta waman lam tacrif qof aa taqaan iyo qof aadan aqoonba qofkii kaa hor yimaadaba assalaamu calaykum inaad iska tidhaaho taa waxay tusinaya salaamatu sadri iyo tawaaduc qofki inuusan mutakabir ahayn xaasidna uusan ahayn ayay tusin iyo walinfaaqu bixin min aliqtaari faqriga xaggiisa wax laga bixiyo oo isagoo xaalad faqriga qofku ku jira hadduu wax bixinayaba waxay tusinaya quwat liimaan qofka iimaankiisu inuu xoog leeyahay ilaa isagoo faqiiraba hadduu wax bixinaayo maxaad u malaynay markuu xoolo ilaahay siiyana markuu xoolo ilaahay siiyo maxaad u malayn saddexdaas xaaladood qofkiiba ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku kulmiyo wuxuu yidhi waa madaaruliimaanba iimaankaba wuxuu ku dul wareegsanba saddexdan arrimooduu ku dul wareegsan sida culimmadu ay sharxeen sharax dheeray ka bixiyeen saddexdan arrimood sida iimaankuba ugu dul wareegsanayo qaala abu zinaad wuxuu yidhi ibnu siraaj wakayruhu inamaa kaana man jamaca halaath mustakmilan liliimaan u ahaaday saddexdan qofkii kulmiya iimaankii mid kulmiyey ayuu noqday lianna madaarahu iimaanku wuxuu ku dul wareegsanaya calayha saddexdan lianna alcabda ida tasafa bilinsaaf garsoorba hadduu ku sifoobo lam yatruk limawlaahu xaqan waajiban calayhi ilaa addaah xaq waajiba oo ilaahay uu ku leeyahay ma jiro ilaa waa gudana walam yatruk shay-an mima nahaahu canhu ila ijtanaba wax walbo ilaahay uu ka reebana waa ka fogaa nafta uma ogolaba xadgudubba xadgudubba naftii uma ogola wa hada yajmacu arkaan aliimaan tanna waxayba kuu kulminaya arkaanu liimaan o dhan wa badlu salaam yatadamanu wuxuu kulminaya makaarim alakhlaaq wa tawaaduc wa cadam alixtiqaar qofna inuusan yasaynin waxa yaxsulu bihi waxaa ku xasilaya ata'aaluf watataxaabub in laysu dumo dadka inay isjeclaadaan walinfaaq min alikhtaar yatadamanu wuxuu kulminaya gaayat alkarab deeqsinimo meesha ugu dambaysa liannahu idaa anfaqa maca alixtaaj kaana wuxuu noqonaya maca tawasuc akthara infaaqan haddii ilahay maalka u ballaarina waa kasii daraaw والنفقة أعم من أن تكون على العيال واجبة أو مندوبة أو على الضيف والزائر وكونه من الاختار يستلزم وحو لازم سنة الوثوق بالله أصوى فقيرا مركو صدقة بحنايو وحو ماشا لازم سنة إنو إلهي كو كالسوني تسنة قفكاس إلهي إنو كو كالسوني وزهد في الدنيا الدنيا إنو سمح بك الربنبة وقصر الأمل يد الدين كيس إنو قابنيا وغير ذلك من مهمات الآخرة وهذا التقرير يقوي حوجنا أن يكون الحديث با مرفوعا إنو نقضب حديث كو مرفوع نقضب أو أصنا هين با من قول عمار با أصنا هين وموقوف با أصنا هين لأنه يشبه شبه أن يكون إنو يهبك هذا الكني كلام من أوتي جوامع الكلم والله أعلم رسولك صلى الله عليه وسلم wuxuu yidhi sheekhu waxaad ba moodaaba hadalkan wuxuu u egyahay hadalkii nabiguuba u egyahay sala allahu aleyh wasalam maxaa rasuulka isagaa ku hadli jiray erayo kooban waxna aan ka tegayn erayo kooban oo khayr adduunyo iyo khayr aakhiraba ay kuu soo hoosgelayaan isagaa nabigu ku hadli jiray oo lagu yiqiinay rasuulka sala allahu aleyh wasalam قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني من رجال الجماعة هرنا وأسوى قادنا قال وحذري حدثنا ليث بن سعد المصري الذي قال في حقه الشافعي ليث أفقه من مالك لكن ضيعه قومه قوم كيسا ضيعي إمام شافعي وليه جري ليث بن سعد المصري عن يزيد بن أبي حبيب عشر كشار بن وجري سقنا يزيد بن أبي حبيب المصري أول من أدخل علم الحديث بمصر qofkii ugu horrey cilmu alxadiis masar gel min rijaali jamacana waaba noogu jiraye can abilkhayr marhaduunu ahaan jiray masaarij culamada masaarij isaguna ku jira shalan soo qaadanay can cabdillahi bni camr bni alcaas ula jeedaa ana rajula nin ayaa sa'ala rasuulallahi weydiiyey sala allahu wasalam mubaaraka calayh ayu lislaami khayr ayu dawi lislaam islaamka dadka ku saaxiibka kee baa khayrun ugu khayr badan qaala wuxuu rasuulku sala allahu aleyh wasalam tudcimu acaama waa inaad dacaamka quudiso dadka masaakiinta iyo qaraabada iyo fuqarada wa taqra'u salaama salaamtaad akhrine calaa man ruuxaad ku dul akhrin ruuxaasoo carafta aad garatay waman lam tacrif iyo qofkaadan garanba marka xadiidka sheekhu wuxuu usoo deliishaday assalaam min alislaam salaamta la faafiya inay ka mid tahay waxyaalaha iimaanka islaamku uu ku xoogsanayo waana tii hadda hore aan usoo sheegnayo ajwibada iyo jawaabada iskhilaafsan oo rasuulku uu bixinayo sala allahu alayh wasalam xikmadu ula jeedaa markan la weydiiyey ayulislaami khayrun dacaamkiiuu sheegay rasuulku sala allahu alayh wasalam waa markaas maqaamkaa wuxuu munaasib u ahaa in laysku booriyo alxadfu cala atasaduq sadaqada in laysku booriyo ayuu maqaamku markaas munaasib u ahaa qaala alimaamu الbukhari raximah اllahu tacaala baabu kufraani اlcashiiri wa kufrin duuna kufrin hada midkani baabu kufraani اlcashiir zawjka iyo ninkii kujisaaridiisii ninkii kujisaaridiisuu u baab yahay wa kufrina waa u baab kufri kufrigaasoo duuna kufrin gaalnimadii weyneed ka sokaysa gaalnimada weyn mid yar oo ka hoosayso laysa mukhrijan can اlmila inuu jiro kufri laysa mukhrij can ilmilla gaalnimo inay jirto aan diinta looga baxaynin inay jirtana waa u baab wuxuu kaluu baabku ka hadli doonaa kufraani alcashiir inuu ka mid yahay kufraan alcashiir inuu yahay mudaadun liliimaan waxyaalaha iimaanka lid ku noqonayo iimaanku inuu kobco oo qofka iimaanku uu ziyaado oo daacada ilaahay subxaanahu watacaala ay ku macaansato waxaa ka hor imaanayo baabi'inayo kufraanu alcashiir oo haweenaydu inay ninkeediiba ku jisaarto marka baabkani muxuu masaa'iluliimaan masaa'iluliimaan munaasabada baabkan uu la leeyahay maxay tahay baabu kufraani alcashiir wa kufrin duuna kufrin masaa'iluliimaan munaasabada uu la leeyahay waxaa weeye waa qadaaya tudaadu shucab aliimaan sheekhu wuxuu ka hadlay qadaaya wa masaa'il tudaadu aliimaan masaa'il iyo qadiyo lidba ku ah iimaanku inuu ku kobco marka haddii laguu soo sheegay qadaaya yasdaad biha aliimaan masaa'il iimaanku ku kobcayo haddii laguu soo sheegay haddana munaasab waxaad u baahan tahay in laguu sheego qadaaya yudaadu liimaan qadiyooyin haddana iimaanka burburinaya oo iimaankiiba daciifinayaba in lagu sheegaad u baahan tahay haddana baabu kufraanil cashiiriyu u baab yahay ninkoo lagu jisaaro iyo kufrin kufrigaasoo duuna kufrin fiihi baabkan waxaa ku sugan abu saciid alkhudri can اnnabiy sala allahu alayhi wasalam baabkan waxaa ku sugan abu saciid alkhudri xadiid abi saciid alkhudri abi saciid alkhudri oo arraawi can الnabiy nabigana wax ka warinaya sala allahu alayh wasalam muxuu ula jeedaa hadalkaas bukhaari laba laba xadiisba waa suurtagal inuu mid ula jeedo waxaa suurtagala xadiiskii abi saciid alkhudri inuu ula jeedo laa yashkuru اllaha man laa yashkuru الnaas ilaahay subxaanahu watacaala kuma shukriyo qofkii aan dadka ku shukrinaynin oo qofku yacni dadka ku shukrin munaasabada laga leeyay maxay tahay dadkay ku shukrinayso islaanta waxaaba kowba ka ah zawjkeeda iyo ninkeeda ka mida maadaama ilaahay subxaanahu watacaala xuquuq badan ilaahay waajib uu uga dhigay dhinaca zawjka kaas inuu ula jeedo waa suurtagal waxaa kaloo suurtagala sheekhu inuu ula jeedo xadiiskan uu leeyahay xadiiskii ahaa tasadaqna fa inii ra'aytu kuna akthara ahli naar sadaqo la baxa anugu waxaan idin arkay ahlu naarka inaad ugu badan tihiin haddii haweenkii aad tihiin taana waa suurtagal oo labadaba sheekha xaafidka ah raximahu اllahu tacaala ixtimaalaadkaas labadaba uu kuu sheegay wa qowluhu fiihi abu saciid ey yadkhulu fi lbaabi waxaa soo gelaya xadiiثun rawaahu abu saciid wa fii riwaayati kariima fiihi can abi saciid ay marwiyun can abi saciid اlkhudri wa faa'idatu hada اlishaara ilaa ana lilxadiiثi dariiqan gayra dariiqi اlmusaaqa saan oo kale markuu yeelo faa'iidada uu sheekhu ula jeedo waxaa weeye dariiqada uu hadda isnaadka xadiiska ku kaxeeyey maahana dariiqo kale inay jirto oo xadiiska lagu wariyey وxadيiث أbي سعيidi أkرaجh المؤلف في الxayd وغayrih min طريqi عiyaad بn cabdاللahi عanهu و فيhi qowluhu slى الlaه عليه وsلم للنsاء تصدقna faإnii ra'ytkuna أكثر أهli الناr faqulna وbma ya rasuul الlah qala تkثirna اللacنة وتkفurna الcashير الxadيث ويxtamilu an yuriida bdlika xadيiث أbي سعيidi أيضا la yشhkr الlah man la yشhkr الناas inuu ula jeedana suurtagal qala الإmam الbخarي رaximh الlah taعaalى xadثna cبdاللahi بn mسلمة الqعنبي عن مالك بن أنس الأسبحي إمام دار الهجرة عن زيد بن أسلم مولى مولى عمر وأدونكي سيدنا عمر أدونكي سهاجر وهو من رجال الجماعة من رجال الجماعة وبكجر عن عطاء بن يسار مولى ميمونة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه مولهد وها المدني من رجال الجماعة رجاش الجماعة وبكجر عن ابن عباس قال قال النبي وحوري صلى الله عليه وسلم أريت النار نارتي الله تسي فإذا وقتكاس أكثر أهلها naarta ahalkeeda waxaaba ugu badanba annisaau dumarkaa ugu badan limaada maxay naarta ugu badan yihiin yakfurna way jisaaraan qiila waxaa lagu yihi rasulka sala allahu alay wasalam ayakfurna billaah ma ilaahay ku kufrinayaan oo kufrigii almukhrij min almilla kufrigii diinta ka saaraya miyaa loola jeeda qaala wuxuu rasuulka ale sala allahu alay wasalam yakfurna alcashiira ninkooday ku jisaaraan ninkooda ayay ku jisaarayaan wa yakfurna alixsaan ixsaankii loo galana waa ku jisaarayaan low axsanta ilaa ixdaahunna middood haddaadba u ixsaan samayso oo haweenka mid ka mid a haddaad ixsaan samayso addahra wakhtiga dhan haddaad ixsaan u samaynayso sanadka dhan aad ixsaan u samayn jirtay uma markaa kabacdi ra'at minka shay-an wax uun haba yaraado khalad ay ka aragto qaalat waxay leedahay maa ra'aytu minka khayran qaddu weligayba khayrkaama aanan arkin waana sidaas caadadooda waxa weeye ninku hadduu u toosnaan jiray oo xoogaa xagga gacanta iyo xagga afka intaba uu ka toosnaan jiray haddii hal maalin ay si wax ka noqdaan waxay weligaaba sidaad ahaa jirtay khaladkaana weligaa igu wadi jirtay weligaaba saan aan ku arkaba khaladkaanaad ku socatiileen oo khaladkii halka maalin ama sanadkiiba hal maalin dhacay ay waxay ku baabi'ina ixsaankiisii dhammaa intuu la noolaayo dhan ay ku baabi'ineen marka waa jisaar midka ugu xun wey jisaar midka ugu foosha xun wey low axsanta ilaa ixdaahunna dahra uma ra'at minka shay-an qaalat maa ra'aytu minka khayran qad marka waa yacni khuluq damiima wey waa khuluq damiimahoo dhaqan aada u fool xun wey maxaa yeele waa dhaqan qofka sabab u noqonaya inay naar ku gasho walciyaadu billah inay naar ku gasho dhaqan sabab u noqonayo way aad u fool xun qaala alimaamu الbukhaari raximah اllahu tacaala baabun almacaasi min amri اljaahiliya walaa yukafaru saaxibuha birtikaabiha ila bishirki baabun hadaa midkani baabun baabu almacaasi macaasida la samaynayo ilaahay lagu caasinayo min amri اljaahiliyati jaahiliyadii diin la'aantii arrinkeeday ka mid tahay ayuu u baabya walaa yukafaru saaxibuhaa saaxibu tilka almacaasi macaasidaas saaxiibkeedana lagu kufri xukmin maayana waa u baab biirtikaabihaa bisababi irtikaabihaa irtikaabi tilka almacaasi macaasidaa uu sameeyuu koray sababteedana loogu kufri xukmin maayo waa u baab ilaa bishirki shirki inuu qofku ku dhaco gaalnimo uu ku dhaco maahane wax kale laguma gaalaysiin karo walow facala alkabaa'ir dembiyo waaweynba haba sameeyee ahlu sunnuhu sidaas weeye caqiidadoodu oo baabkanna wuxuu rabaa sheekhu marka inuu ku radiyo khawaarijtii markaas macaasida dadka ku gaalaysiin jireen macaasida dadka ku gaalaysiin jireen ayuu rabaa sheekhu inuu baabkan uu ku radiyo oo wuxuu ku leeyahay sheekhu raximahu llahu tacaala baabka waxaan uga hadli doonaa macaasida horta dhaqanka jaahiliyada inay ka mid tahay oo qofku markuu ilaahay caasinayaba fiihi khaslatun min khisaali aljaahiliya wa sifatun min sifaati aljaahiliya markuu ilaahay qofku caasinaayo tilmaan waxaa ku jirta jaahilnimo low qofku markaas xaaladdaas uu ilaahay oqoon u ahaan lahaa oo ilaahayba macrifo haybadiisa iyo cadamadiisaba ay qalbigiisa ku jiri lahayd maa casa allaha abaddan ilaahay maba caasiyeenba marba hadduu ilaahay caasinaayo qofku jaahiliyaba ku jirta doqonnimo iyo badownimo ayaa ku jirta waxaa kaloo baabka uu ka hadli doonaa inaan dadka macaasida lagu kufri xugmin karin ilaa qofku gaalnimo bawaaxa inuu la yimaado maahani liqowli nabiy liajli qowli nabiy nabiga qowlkiisa sala allahu wasalam barak caleyh dartiis ayaan dadka macaasida loogu kufri xugmin karin uu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam innaka adiga abidarow imru'un qofaa tahay fiika dhexdaadana waxaa ku jira jaahiliya sifa jaahiliya kugu jirta abidarow oo abidar markaana sida xadiidka aanu ku arki doonno dembiyuu galay dembi markuu galay rasuulku sala allahu alayh wasalam ma gaalaysiina wuxuu ku yidhi innaka mru'un fiika jaahiliyu oo waxay deliil u tahay alla caasintu inay tahay sifatun min sifaati aljaahiliya qofka sidiisaba waa badownimo iyo jaahilnimo ilaahay caasinaya subxaanahu watacaala is-ilaalinta iyo taxaruskuna waa sifo ka mida min sifaati alcaarifiin alla yaqaanada iyo dadka ilaah yaqaana sifaadkooda wo wa qowlillaahina waa u baab ilaahay qowlkiisa uu yidhi tacaala koray liqowli nabiyaan ku cadfaynaa liajli qowli nebiyi aa baabka waxaa tusinaya liajli qowli nebiy iyo wa qowlillaahi ilaahay qowlkiisa dartiisna baabka waa tusin oo ilaahay uu yidhi in allaha ilaahay laa yakfiru ilaahay ma dhaafo an yushraka bihi ilaahay in wax lala wadaajiyo ilaahay ma dhaafo wayakfiru ilaahay wuxuuse dhaafaa maa dembi dembigaasoo duuna daalika shirki shirkigaas dembigii ka sokeeya oo ka yar ilaahay waa dhaafaa yuuse u dhaafaa liman yashaa qofkuu rabowa mashiicada ilaahay ku xidhantah marka aayaddana waxay tusinee laa yukafar saaxibu almacaasi walow facala alkabaa'ir qofka saaxibulmacaasiga inaan lagu gaalnimo xugmin karin walow xataa kabaa'ir waaweynba haba sameeyo maxaa yeele ilaahay wuxuu yidhi wayakfiru maa duuna daalik oo wixiiba gaalnimo ka sokeeya ilaahay mashiicadiisa ay ku xidhan yihiin waxaa kaloo alla uu yidhi subxaanahu watacaala wain daa'ifataani laba jamaaco labada jamaaco min almu'miniina mu'miniinta ka mida iqtataluu hadday dagaalamaan fa aslixuu baynahumaa heshiisiya dhexdooda labada jamac dhexdooda islaaxiya oo heshiisiya iyagoo dagaalamaya ayaa haddana ilahay wuxuu ku tilmaamay min almu'miniin ya aayadda ma ka horreeya wain daa'ifataani maya waa ii imaan doonaa kaas isku isku daabacaan ahayn daabacatu risaala xadiiskaas gadaali u dhigtay wixii aniga igu dabca ah xadiiska gadaal noogu imaan doonaa wain daa'ifataani laba jamaaco labada jamaaco min almu'miniina mu'miniinta ka mid a iqtataluu hadday dagaalamaan waa dagaalameenaa la yidhi haddana ana allaha ahbata lahum aliimaan iyagoo dagaalama ilaahay iimaan u sugay haddana iimaan ayaa ilaahay u sugay subxaanahu wa tacaala fa samaahum ilaahay wuxuu ku magacaabay almu'miniina mu'miniinuu ilaahay ku magacaabay subxaanahu wa tacaala qaala alimaamu albukhaari raximah allahu tacaala xadahanaa cabdiraxmaan bnu lmubaarak cabdiraxmaan ibnu mubaarak albasri imaamu albukhaari iyo nasaa'i ayaa wax ka wariyeen waana basri qaala xadahanaa xamaadun xamaad bnu zaydin albasri ula jeeda wain tara alxamaada fi lbukhaari fabnun lizaydin laa fi lictibaari waa kii sheekhu kusoo yiri raximahu llahu tacaala marba haddaa xamaad ku aragto kitaabka bukhaari dhexdiisa xamaad ibnu zayd aa loola jeedaa haddiisan ahayn mutaabacaad mutaabacaad iyo min baabi taqwiyati lisnaad haddaysan ahayn qaala xadaanaa ayub ayub ibnu abi tamiim asakhtiyaani casharkii shalu noogu jiray wa yuunus ibnu yaziid alayli cani lxasani xasan albasri ula jeedaa taabicigii cani laxnaf ibni qays waa mukhadramintuu ku jiraa axnaf ibni qays waa mukhadram basri ah waa taabici isaguna waa min riwaayati min baabi riwaayati taabici can taabici qaala wuxuu yidhi axnaf dahabtu anugu waan tegey liansura haadaa kan si aan ugu hiiliyo kaasoo arajula ninka ah sayidina cali ula jeeda sida riwaayada imaam muslim saxiixiisaba uu ku caddaynayo muslimkaanu ku soo qaadanno lafdigu wuxuu ah uriidu nusrata ibni cami rasuulilah sala allahu alayh wasalam waxaan doonayey in adeerka rasuulka sala allahu alayh wasalam inaan u nusreeyo waa dagaaladii dhex maray sayidina cali iyo sayidina mucaawiya sayidina cali iyo sayidina mucaawiya dagaaladii dhex maray dagaalladaasaan waxaan rabuu yidhi inaan la safto oo aan u hiiliyo sayid cali sayid cali inaan u hiiliyo oo jamaaco badan oo qoomkayga ka mida intaan wato inaan safka sayid cali aan ku biiro saasaan doona ayuu yidhi dahabtu waa tegey liansura inaan u hiiliyo haadaa kan kaasoo arajula ninka ah falaqiyanii waxaa ila kulmay abubakrata saxaabigii ahaa ayaa ila kulmay faqaala saxaabigaas wuxuu yidhi ayna turiidu xaggeed doonaya xaggee u socotaa qultu markaasaan waxaan yidhi ansura waxaan u hiilinaa haadaa kan kaasoo arajula ninka ah qaala markaasuu wuxuu yidhi abubakrata wuxuu yidhi irjic iska laabo fa innii anigu samictu rasuula allah rasuulka ilaahay aan maqlay sala allahu calayh wasalam yaquulu xaalu leeyahy rasuulka alleh ida altaqa almuslimaani bisayfayhima labada muslim haddii labadooda seef ay iskula kulmaan yacni laba seef keliya shardi maahna waa hub uun lagu dagaalamayo qofkaba dili kara haddayba hub isu qaataan labada muslim falqaatilu kii wax dilay iyo walmaqtuulu kan la dilay fi nnaar labadaba naarta dhexdeeda ahde faqultu markaasaan waxaan idhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow haadaa kana alqaatilu waaba midkii wax dilaye famaa baalulmaqtuuli kan la dilay xaalkiisa iyo sha'nigiisu muxuu yahay qaala wuxuu rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam innahu midka maqtuulka ahee la dilay kaana xariisan calaa qatli saaxibihi saaxiibkii dilkiisu isaguna ku dadaalayo yacni xirsigiisii iyo niyadiisii xumayd iyo dadaalkiisii xumaa ayaa isagana lagu ciqaabo gacantiyaa lagala hormaray gacantii waxa isaga lagu sameeyey oo kale inuu sameeyuu rabay oo ishaaqu ruux ah naf inuu gooyo ayuu isaguba doonayo taasaa isagana lagu ciqaabay marka bukhaari meesha uu ka rabo xadiiska inuu deliishado waxa weeye ida altaqa almuslimaani bisayfayhima oo labadii muslim iyagoo seef isku wata oo labadii iyagoo seef isku wata oo dagaalamaya ayaa haddana rasuulku wuxuu ku magacaabay sala allahu alayh wasalam muslimiinuu yidhi seefayna isku wataan muslimiin maxaad ka fahmi marka laa yukafaru ahlu lmacaasi wa in facaluu alkabaa'ir dadka ahlulmacaasiga inaan lagu kufri xugmin karin xataa dembiye waaweyn oo dhiig daadintaba ay ka mid tahay haba galaan hadday doonayaan marka saasuu rabaa sheekha caqaa'idkii inuu ku saxo min khilaali alxadiisi الnabowi salى اllahu alayh wasalam u rabaa inuu ku saxo qaala imam albukhaari raximah اllahu tacaala marka sheekha wuxuu leeyahay xaafidka raximah اllahu tacaala xadiiskan takhsiiskiisa xadiiskan wa abubakrata biiskaani اlkaab هو السحاaبي المشهوuر وكان الأحنف أrاad أن يkرجa بqومه إلى علي بن أبي طالب ليقاتلa معه يوم الجبل فنahاahu waxaa ka reebay أبوبكرةa فرaجaca dib u usoo laabtay وxamل أبوبكرةa الxadيث wuxuu ku xmbaaray عalى cموuمihi في kuلi مسلمaين اlتaqيا بsayفyهima xasما للmاadة si uu u dabargooyo maadada dagaalka mسلimiinta oo muslimba inuu dagaalamaan isagu diidan yahay wa ilaa haddii kale faalxaqu annahu maxmuulu calى ma ida kana alqitaalu minhuma bغayri ta'wiil saa'iq kama qadamnaahu laakiin waxaa lagu xambaariya xadiidka haddii ta'wiil saa'iqoo socmi kara hadduusan dagaalku qofku uusan ku wadanin ama ta'wiil saa'iqa hadduu jiro haddii markaa ijtihaadu qofku ku dagaalamahay ta'wiil saa'iqoo saxiixa hadduu jiro wa yukhasu dalika kaas marka waxaa lagu khaas yeeli min cumuumi alxadiisi almutaqadim bidaliilihi alkhaasi fii qitaali ahli اlbaqyi waatii dadka ahlulbaqyi lala dagaalamayo oo dowladda dadka ku baxa waa ta lala dagaalamayo waa tii sayidina cali iyagoo khawaarijtii tawxiidka ku dhawaaqaya waa kii sayidina cali la dagaalamay marka haddii taawiil saa'iqa uusan jirin wey iyo daliil hadduusan meesha jirin wey waqad rajaca wuu dibu usoo laabtay alaxnafu can ra'yi abibakrata fii dalik ra'yigii abibakrana dibu uga laabtay wa shahida wuxuu xaadiruhu ka qayb qaatay maca caliyin baaqi xuruubihi wa sayaأti اlkalaamu calى xadiidi abibakrata fi kitaabi اlfitan in shaء allahu tacaala ورجال إسناده كلهم بصريون وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض هم أيوب والحسن والأحنف قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب هدو كان اسمه رفتان هذه كذي سور مريس ماهن أدوني كان قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب البصري وبصري قال وحر سليمان البصري حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج عن واصل واصل بن حيان الكوفي من رجال الجماعة ورجال الجماعة عن المعرور معرور بن سويد الكوفي من رجال الجماعة قال وحر معرور لقيت وحن لكل مي أبا ذر بالربدة meeshii baadiyii uu deganaan jiray waa kii hadday magaalada madiinaba markii dhaldhalaalkii iyo futuuxaadkii islaamku uu farabatay oo dadkii asxaabtii futuuxaadkii iyo hanti badan ay ka heleen waa kii magaalada madiinaba isaga tego yidhi futuuxaadka en maalkan faraha badan imaankayga inaga nusqaamiyo ayaan diidaah u yidhi markaasuu baadiyaha isaga guurayba wuxuuna asagu aaminsanaan jiray abidar uba dhihi jiraba maal xaajadaada ka badan inaad guriga ku haysato waaba xaaraan u qabi jiray isagu nin wuxuu aha mutabatil ilallaahi ah qofka waa canaanan jiray wax maaragtaahay xaajadiisa ka badan hadduu ku arko waa canaanan jiray ma bannaan uu dhihi jiray wax xaajadaada ka badan inaad imsaak ku samaysatood haysato marka dhulkaa rabadu iska degay rabadada waxa weeye waxay ku tahay waxay dhacdaa sharqu lmadiina almunawara magaalada madiina almunawara barigeeda ayay dhacdaa magaalada madiina waxay u jirtaa ilaa boqol kilomitr boqol kilomitr ayay u jirtaa magaalada madiina almunawara waxaana ku yaalaba qabru abidarin waana macruuf meeshaas dadku kusoo ziyaartaan meeshay dadku u ziyaartaanoo qabrigiisaaba meesha ku yaalla abidari alkhafaari halkaasuuba ku geeriyooda meesha baadiyaha u iskaga guuray laqiitu abaadarin birabada lafdiga rabadana muslimka kuma aanan soo marin oo magaalooyinka xagga aan ku tawdiixinay maba ku jirinoo haddee saxiixu muslimkaba kuma jiro lafdigan wuxuu ku soo arooray kaliya bukhaariga iyo abu daawuud kutubu sitoo dhanba lafdigan wuxuu uga jiraa bukhaariga iyo abu daawuud labadaas labadaas meeshan uga jirtaa rabada laqiitu abaadarin birabadaan kula kulmay walxaal calayhi abidar dushiisana xullatun uu yahay dhar isku jooga wa calaa gulaamihi addoonkiisana xullatun ukhraa isku joog kale dhar isu eg iyagoo wada labisan ayaan la kulmay fasa'altu can dalika arrinkaasaan su-aalo oo tasaawi fi libaas atasaawi fi libaas addoonkaaga iyo adiga maxaa simay faqaala markaasuu abidar wuxuu yidhi inii anigu saabaybtu rajulan ninaan caaye oon la caytamay ninaan la caytamo facayartu ninka waxaan ku cambaareeyey biummihi hooyadiisaan ku cambaareeyo yabna sawda an idhi hooyada madowelba hooyo madowba ku dhashay ayaan idhi ninkuna addoon uu ahaa riwaayaadka qaar waxay sheegayaan bilaal inuu ahaa bilaal uu ahaa ninka uu hooyadii ku cambaareeyey faqaala liya nabiyu nabigu markaasu wuxuu igu yidhi sala allahu alay wasalam yaa abaadarinow acayartahu biummihi hooyadiis miyaad ku cambaaraysa inaka mru'un qofaa tahay fiika jaahiliya sifa jaahiliya weli kugu jirta jaahiliya kugu jirta marba haddaad dembi gashay marka meeshanuu sheekhu ka deliishano qofku marba hadduu ilaahay caasiyo waxaa la leeyahay sifatun min sifaati aljaahiliya ku jira ikhwaanukum hum dadkan addoommada ah ikhwaanukum walaalihiinii khawalukum adeegayaashiinii waa idin khaadimeeyaan waa idin adeegaan jacalahum allahu ilaaha yeelay addoommada taxta aydiikum gacmihiina hoostooda ilaaha yeelay faman ruuxii kaana akhuuhu walaalkiisa uu ahaado taxta yadihi gacantiisa hoostiisa walaalkiisa uu ku jiro falyudcimhu addoonkaas oo uu ku shaqaysanayo ha quudiyo mima yuladika xaggiisa ha ka quudiyo yaakulu uu cunayo walyulbisu hana uga labiso mima yuladika yalbasu wuxuu labisanayana wax uga labiso walaa tukallifhum addoommadana ha ku mashaqaynina maa shay shaygaasoo yaqlibum iyaga ka adag camal aysan awoodi karinna ha u dirinina fa in kallaftumuuhum haddaad mashaqaysaan oo camal aysan awoodi karin aad ugu mashaqaydaanna faaciinuuhum addoommadii u kaalmeeya xadiiskaasaan rasuulka ka maqlay sala allahu alay wasalam xadiiska marka daahirkiisaan rabaa inaan isaga dhaqmo u yidhiyo marba haddii la yidhi waxa aad walyulbisu mimaa yalbas waxaad labisan tahay oo kale u labis marba haddii la yidhi daahirkiisaan isaga dhaqmay saasaan marka tasaawigu yahay wallahu subxaana wa tacala alam